الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله kitaabkeeni silsilada ah oo socday waxaynu ku dhex jirnay qeybtii sagaalaad oo ahayd gabadha muslimadaasay ula dhaqmayso saaxiibadeeda iyo dadka maaragtay walaalaheeda oo muslimiinta qodobka shanaad baan ka qaadaynaa waa soo sharaxnay intii hore wuxuu oranayaa qodobkaasi mutasaamixatun cafuwun canhun gabadha muslimada oo diinta ilaahay fahamtay oo ku soconaysa hadyiga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dariiqatu salaf waxaa laga rabaa qofka kale oo walaalkeeda haddii uu ku khaldamo bilo aadmiga waas ku khaldamaya khadac baa dhacaya khadac iyo markaa hadduu dhaco la kala go-imayo mana la kala caroonayo la isgoyn mayana sida aynu soo marnay maxaa la samaynayaa waa la iscafiyayaa oo tasaamux iyo cafwi baa imaanaya allihii subxaana qaadirka ahaa waa ammaanay dadka muslimiinta oo walaalahood cafiyaya waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin allihii subxaana qaadirka ahaa sifaat ka wan wanaagsan oo dadka muslimiintaa laga hela rag iyo dumarba waxaa ka mid ah waalkaadimiina algayda caradooda inay qariyaan waalcaafiina inay cafiyaan can innaasi dadka ay cafiyaan walaalahooda wallaahu ilaahayna yuxibu almuxsiniin waa jecelyaa kuwa muxsiniintaa ay ixsaanka iyo wanaagga dadka u samaynaya haddaba aayaddaa daliil waxay u tahay in la iscafiyaa inay tahay min sifaati almu'miniin haddana ay ku gaarsiinayso ukhtii fillaah inuu allihii subxaana qaadirka ahaa ku jeclaado waayo ilaahay wuxuu ku khatimay aayadda wallahu yuxibu almuxsiniin haddii marka aada walaashaa hadday kugu khaldantay aada cafidid oo tasaamux iyo wanaag aada la timaadid wanaagna aada u samaysid oo aada ugu bedeshi wanaag waatuu ilaahay lahaa idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaannahu waliyun xamiim haddaba marka aayadahaas waxayna barayaan in aynu caradeenna qarinno oo aynu caradeenna ku bedelno wanaag iyo cafwi nabigana calayhi salaatu wasalaam waa inoo caddeeyey oo waxa uu ina yidhi maa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa cizan wamaa tawaadaca axadun lilah ilaa rafacahu allah xadiidkaas saxiixa imaamu muslim uu warinayo wuxuu nebigu inoogu caddaynayaa qofka haddii cafwi uu la yimaado ilaahay cizi iyo sharaf buu ugu bedelaya oo cafwigii aada walaashaa cafiday khaladka ay kaa gashay allihii subxaana qaadirka ahaa ayaa adigana cizi iyo sharaf kuugu bedelaya haddii aad tawaaducdidna allihii subxaana qaadirka ahaa darajadaada kor buu u qaadaya tawaaducu marka waxa weeye qofku inuu takaburka iyo kibirka isaga tago ma aha inuu qofku dhulka isdhigayo o isliidayo laakiin waxa weeye waa tarkulkibir kibirka in laga tago iyo isla weynanka oo waxa weeye aada qof caadiya oo muslima oo addoon ilaahaya aada noqotid haddii marka uu qofku saa la yimaado wuxuu noqonayaa markaa kuwa allihii subxaana qaadirka ahaa u dembi dhaafay oo waxa weeye uu jeclaanayo wallahu yuxibu almuxsiniin derajadoodana ilaahay kor u qaadayo derajadoodana ilaahay kor u qaadayo sida xadiidkaasiba uu sheegay haddaba qodobkaa waxaan ka ka faa'iidaysanaynaa marka gabadha muslimaddaah in laga rabo haddii ay walaasheeda muslimadaahi ku khaldanto waa la isku khaldamayaayo laa shakka oo bilow aadmigu waa khadac bay gelayaan kullu ibni aadam khadaa wa khayr alkhadaa'ina tawaabuun bay nebigu qofka bilow aadmiga ahay khasab waa kii khaldama ma aha qofku kama samaysna macsuum ma aha khadac waa ku dhacayaa laakiin cafwi baa lagu dhamaynaya waa la iscafiyey qodobka lixaad waxaan kusoo qaadaynaa talqaa akhawaatiha biwajhin aliiq waxa ay walaalaheeda muslimiinta muslimaadka oo gabdhaha muslimaadkaa oo walaalaheeda oo saaxiibadeeda oo ay duruusta wada dhiganayaan oo masaajidka isugu imaanayaan oo meelo badan ay isugu imaanayaan daa'iman waxa ay kula kulmaysaa biwajhin xasan biwajhin aliiq ee weji furan oo aan maxbuus ahayn wejiga qofka weji maxbuuska ay yidhahdaan soomaalidu waad garanaysaa qofka markuu kaa hor yimaado wejigiisa caradu ka muuqato oo dhinac kaaga sii jeensanaya wax wanaagsan ma ah bal waxaa la rabaa sida aadaabta islaamku ayna barayso markay labada qof oo muslimiinta walaalaha wada kulmaan weji furan iyo wanaag iyo waxa weeye salaan in ay iskala hor yimaadaan nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uuna leeyahay laa taxqiranna min almacruufi shay-an walow an talqaa akhaaka biwajhin daliiq bal u fiirso wuxuu nebigu xadiidkaa inagu baraya waxa macruufka oo wanaagga ah ha yaraysanina walow inaad walaalkaa kula kulantid gabdhihiina waa soo gelayaan waa la mide inaad walaalkaa kula kulantid wax kaleba haddii aad weydo macruuf iyo wanaag kale aad u samayn kari weyday weji wanaagsan kula kulan imaamu muslim ayaa warinaya iyo keyrkiiba haddaba waxaa loo baahan yahay marka rag iyo dumarba wejiga furani aad buu u wanaagsan yahay oo qofka markuu kaa soo horbaxo kusala ku salaama oo waxa weeye ku waraysta oo wejiga kuu fura dadka kuula mid ma aha qofka kaasii jeensada waxaad is leedahay qofkaan maxaad u dhintay shaki baa meeshii imaanaya sidaa daraaddeed ayaaba salaanta islaamku aybal ugu talagalay inay waxyaalaha noocaasa oo dhan lagaga hortago xadiid kale nebigu wuxuu ku leeyahay tabasumuka fii wajhi akhiika laka sadaqa ajar baanad ka helaysaa walaalkaa wejiga wanaagsan aad kula kulmaysid marka ukhtii fillaah markaad walaashaa kaa soo horbaxdo salaan wanaagsan ku salaan oo wejiga u fur oo waxa weeye ha u caroonin oo wejiga ha ka jeedinin waayo sababtu cuqdad baa gelaysa oo waxay is leedahay maxaad u dhintay gabadha sidaasuu nebiguna ahaa calayhi salaatu wasalaam hadyigiisii iyo sunnihiisii nebiga waxaa ka mid ahayd saxaabadiisa inuuna wejiga u duuduubi jirin oo weji furan kula kulmi jiray oo waxa weeye uu soo dhoweyn jiray waxa uu leeyahay jariir ibni cabdillaahi albajeli saxaabigii jaliilkaa wey wuxuu yihi ma xajabanii rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam mundu aslamtu walaa ra'aanii ilaa tabassama alo fiirso wuxuu leeyahay jariir ilaa iyo markii aan islaamay wixii ka dambeeyey oo aan diinta soo galay oo nebiga rumeeyey intii ka dambaysay nebigu weligiiba iskama kay xijaabin oo macnaha haddaan u imaado dee waa isoo dhoweeyaayo albaabku iga furaa gurigaygama xirto hadduu i arkana waaba dhoo la caddeeyaayo weji furan oo qosola ayuu igu soo dhoweyn jiray imaamu albukhaari iyo keyrka ayaa warinaya imaamu muslima haddaba marka ficilkii nebiga weeye calayhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana waxaana inoogu sugan inaynu nebiga ku dayanno wanaag baa inoogu sugan uswada wanaagsan ku dayashada lagu dayanaya nebiga ajar baa lagu helayaa wanaag baana badan baynu ka helaynaa inaynu innaga dhexdeennii wanaag isku samayno oo weji furan ku wada kulannana innagiibayba wanaag inoo tahay iyo raxmad iyo naxariis iyo wanaag haddaba waxaa loo baahan yahay ikhwaani fillaah nusuusta inaynu u hoggaansanno oo mar walba oo aynu wada kulanno inaynu weji furan isku salaanno rag iyo dumarba oo la issalaamo la isbariidiyo oo waxa weeye maaragtay la iswaraysto oo khayr iyo wanaag la isugu duceeyo waxaad arkaysaa arrintaas waxaa inagaga fiican dadka carabta way isa salaamayaan way isku ducaynayaan baaraka allahu fiik baaraka allahu laka jazaaka allahu khayran maantao dhan duca bay isku wadayaan innaga soomaalida waxaa laga yaabaa xataa kii wejiga fiican kugula kulmayey salaanta haddii uu ku salaamo ayaaba wax kale lagu darayninba salaantii baaba ciriiri inagu ah haddii kalena waxaaba laga yaabaa iyadoon la isa salaamin in hadal iyo muran la galo iyo waxa weeye kaftan iyo cay iyo waxaan loo baahnayn arrimahaas oo dhan markaa la iska ilaaliyo oo weji furan iyo wanaag hala iskula kulmo waxaynu qodobka toddobaad marka waxaan kusoo qaadaynaa naasixatun lahunna gabadha muslimadda sifaadkeeda waxaa ka mid ah inay gabdhaha kale oo walaalaheeda oo muslimiinta ah ee u naseexayso oo wixii wanaaga oo ay garanayso ay gaarsiiso oo ay diinta gaarsiiso wixii xaqa ay gaarsiiso wax walba oo wanaaga inay ugu naseexayso wax walba oo xumaanana ay ka naayido gabdhaha kale oo walaalaheeda waayo nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam xadiidkii saxiixa addiinu nasiixa diintu gebigeedaba waa nasiixa weye waa in la isku nasiixeeyo hay waxaan idhi buu yidhi saxaabigii qulnaa liman yaa rasuul allah yay u tahay qaala lilahi walikitaabihi walirasuulih walia'imati lmuslimiina wa caamatihim ilaahay bay naseexa u tahay ilaahay see bay naseexa ugu tahay in la caabudo oo keligii la caabudo oo aan cid kale lala caabudin weeye macnuhu kitaabkay naseexa u tahay waa in lagu dhaqmo oo la akriyo oo la barto rasuulkay naseexa u tahay waa in la raaco oo la rumeeyo oo dariiqiisii lagu dhaqmo manhajkiisii la raaco walia'imati almuslimiin a'imada waxaa loo jeedaa waa dadka xukumkaayo xukaamta oo dadka hogaaminaya naseexay u tahay diintu wanaagii baa loo sheegayaa xumaantana waa laga nahyinaya wa caamatihim dadka caamadoo dhan baana loo naseexaynayaa oo diintu naseexa u tahay waxaana weeye wanaaggaa la farayaa xumaantana waa laga reebaya wuxuu kaloo warinayaa jariir ibn cabdillaahi radi allahu canhu wuxuu warinaya wuxuu yihi baayactu rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam nebiga ayaan kula baayactamay beecadu waa ballan iyo cahdi lala gelayo ninka imaamka oo markaa xukumkaaya oo booskii nebiga jooga nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu imaam isagaa ummadda u ahaa xaakimna isagaa u ahaa cid kaloo beeco lala geli jiray ma jirin beecaduna waa ballan in la adeecayo oo wanaag oo dhan lagu adeecayo wixii wanaaga marka nebigaa lala geli jiray calayhi salaatu wasalaam saxaabadu la geli jireen rag iyo dumarba haddaba marka nebigu markuu dhintay calayhi salaatu wasalaam abubakar baa lala galay kabacdi cumar baa lala galay cuthmaan waa haluma jara ilaa iyo waxa weeye islaamka oo dhan saasay usoo socotay ninka marka xaakimka noqonaya oo gacanta markaa ummadda maamulkeedii gacanta ku dhigaya ninkaa unbaa iska leh oo beecada lala galaa amaa cid kale oo beeco lala gelayaa ma jirto oo waxba kama jiraan beecada ay sameeyaan jamaacaadka iyo xisbiyada maanta jira oo gaargaarka oo dad gaara lala gelayo taas waxba beeco ma aha wuxuu yidhi marka baayactu rasuul allahi sala allahu calayh wasalam nebigaan la baayactamay oo maxaan kula baayactamay calaa iqaamati asalaa salaada inaan oogo wa iitaa'i zakaa sakadana aan bixiyo wanusxi wanusxi inaan u naseexeeyo likulli muslim qof walba oo muslima rag iyo dumarba wixii wanaaga oo aan gaarsiin karaa inaan ugu naseexeeyo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim iyo keyrkood baa warinaya wuxuu xadiidkaa marka waadix inoogu yahay oo inoo caddeeyey in ay labada qof oo muslimiintaa loo baahan yahay inay isku naseexeeyaan waayo arrintaani kuma gaar ahaa jariir ibni cabdillaahi keliya ee waxa weeye qof walba oo muslima oo uu gaaro xadiidkaa ayaa beecadan oo kale ay ku jirtaa oo gelaya waayo sababtu waxa weeye diintu qof keliya ma khusayso ee waxaa la rabaa dadkoo dhan ilaa qiyaami saaca in lagu dhaqmo sidaa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiid kale oo saxiixa laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi qofkin iimaan saxiixa oo dhammaystiran laga heli mayo waxa weeye waa waa kamaaluliimaan iimaan dhammaystiran laga heli mayo ilaa uu walaalkii la jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahay muttafaqun caleyh arrintan marka kamaalul iimaan baa la yidhaahdaa ee ma aha qofkii inuu gaaloobayo oo diintii uu ka baxay ee waxa weeye kamaalul iimaan aslul iimaan wuu haystaa waayo iimaanku cinda ahli sunna waljamaaca wuxuu u qeybsamaa asl iyo furuuc oo waxa weeye shucab buu leeyahay marka aslul iimaan waa kelimatu tawxiid nebiga calayhi salaatu wa ilaahay in la rumeeyo nebigana la rumeeyo waa asalka waa laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulu llah amaa acmaashan oo dhan acmaasha kale waxay keentaa markaa kamaalul iimaan marka midda uu nebigu nafyinayo o leeyahay laa yu'minu axadukum ay kamaalul iimaan wey ee ma aha aslul iimaan xubbiga marka walaalkaa aada la jeclaanaysid ama gabadhu walaasheed la jeclaanayso muslimada walaalkana halkan waxaa loo jeedaa liakhiihi akhiga waxaa loo jeedaa liakhiihi lmuslim ma aha kii akhiihi nasab keliya ma aha oo walaalka aabbaha iyo hooyadaa iyo dhaleen laga hadli maya keliya ee liakhiihi lmuslim baa laga hadlaya xubbigan marka iyo wanaaggan waxaa la rabaa wax walba oo wanaaga oo adigu aada naftaadu jeceshahay inaad la jeclaatid wax walba oo naftaadu karaahsanayso dhibaato ana inaadan la nacdin sidaa daraaddeed marka halkan waxaad ka fahmaysaa dadka walaalahaaya oo muslimiinta markii ay dhibaato ku timaado inaad dhibaatadaa aadan ku farxin oo aad karaahsatid oo aad jeclaatid inuu ilaahay dhibaatada ka dulqaado waayo sababtu waxa weeye adigaba dhibaato ma jeclid haddaba marka ummaddeena maanta islaamka ah oo soomaalida waxaa ilaahay maanta laynagu ibtileeyey dhibaatooyin badan oo imtixaana maalinba meel baa dhibaata ku dhacaysa mashaakil baa imaanaya waa dadkii marka walaalaheen ahaa weeye wa haddaynan qaraabadaadii xataa ahayn waa ikhwaanaka fi ddiin sidaa daraaddeed marka qof walba oo muslima waxaa la rabaa markay dhibaata dhacdo inuunan ku farxin ee uu ka naxo wax kale hadduunan qaban karin inuu u duceeyo ilaahay u baryo inuu ilaahay dhibaatadaa ka dulqaado waayo sababtu waxa weeye kamaalul iimaankaagii baa ku xiran ee waa in laga gudbaa oo caqlig laga yeeshaa waxyaalaha qabiilka iyo qabyaaladu ay keenayaan oo dadka qaarkood ay ku fekerayaan inaan waxa weeye lagu fekerin oo markii reer hebel maanta dhibaata ku timaado inaad tiraahid aniga reer hebel ma iiya waxa weeye ka niximayo oo arrin khada ah waayo waa walaalahayo islaama wey marka labadaa arrimood waa in la fahmaa inaad walaalkaa wanaagga la jeclaatid xumaantana la karaahsatid oo aadan jeclaan inay dhibaata ku dhacdo waayo mafhuumulmukhaalafa la yidhaahdaa haddaad wanaaggii la jeclaatay xumaan la jeclaan maysi marka waad la nacaysaa xumaantii waxaana la rabaa marka wixii wana xumaana oo aad ku aragtid walaalka haddii aad wax khalada ku aragtay inaad hagaajisid ood uga naseexaysid waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam almu'minu mir'aatu mir'aatu akhiihi qofka mu'minkaa waa walaalkiis muraayad buu u yahay idaa ra'aa fiihi cayban aslaxahu hadduu walaalkii wax khalada oo ceeb ah ku arko wuu hagaajinayaa ay macnaha wuu u naseexaynayaa wuu tusayaa khada'i oo wuu ku baraarujinayaa imaamu lbukhaari baa warinaya fi kitaabihi adab almufrad ayuu ku warinayaa ma aha saxiixa waa kitaabkiisa adab lmufrad la yidhaahdo waxasanahu sheikh alalbani raximahullah fi ladab almufrad kitaabka laftigiisa uu taxqiiqiyey ayuu ku saxiix ku xasan kaga dhigay imaam alalbani raximahullah wuxuu xadiidkaa markayna barayaa qofka mu'minkaa qofka kale oo mu'minkaa walaalkiisa inuu muraayadii uu isku eegayey wey muraayadda waad aragteen qofku markuu labisto muraayadbuu isku eegayaa wejigiisuu eegayaa bal inuu maaragtay wax khalada iyo wax ku yaalin oo markaa iska suuliyo haddaba walaalkaaga muslimkaa adiga ayaa muraayad u ah gabadhuna iyadaa walaasheeda muslimadaa muraayad u ah hadday wax khalada ku aragto waa inay tiraahdo khaladkan waxa weeye iska hagaaji waxaan waa khalad iska daa oo waxa weeye maaragtay ay uga naseexayso xadiid kale oo isagana adlulmufradka uu ku warinayo xasana waxa uu leeyahay almu'minu mir'aatu akhiihi waalmu'minu akhu lmu'min qofka mu'minkaa waa qofka mu'minkaa walaalkii yakufu calayhi daycata ay yamnacu diyaacahu wa halaakahu qofka mu'minkaa walaalkiisa ma uu doonayo ma jeclaanayo inuu halaagsamo wuu ka ilaalinayaa wixii dhibaataa oo waxa weeye u imaanaya haddaba saasaa la rabaa inay dadka mu'miniinta noqdaan almu'minu waxa weeye yashuddu liakhiihi lmu'min inuu qofka kaleoo mu'minkaa walaalkiisa adkeeyo oo waxa weeye uu wanaagga waxa weeye mar walba uu ku booriyo oo wanaagga ugu yeero ilaahay ha inaga dhiga marka kulligeen kuwa dadka wanaagga ugu yeeraya xumaantana ka nahyinaya waayo dadkii maanta xumaan baa dadkii laisugu yeerayaa iyo waxa weeye duruq miiran oo khalada oo dhibaata ayaa jirta qodobka sideedaad waxaan kusoo qaadaynaa waxa ay noqonaysaa gabadhii muslimada muslimadda ahayd baratun wafiyatun lahunna inay baariyad noqoto oo waxa weeye wax walba oo ay ballan qaado oofinaysa oo waxa weeye wanaag oo dhan u samaynaysa qofkii walaalkeeda ahayd oo kale walaasheedii muslimadda ahayd inay waxa weeye baariyad u noqoto sidii aada waalidkaagaba baari ugu noqon lahayd ayaa la rabaa dadka walaalahaay oo muslimiinta inaad iyagana qof baariya oo fiican oo wanaagsan aada u noqoto aada xiriirisid leh waayo sababtu waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna leeyahay ina abara albiri an yasila arajulu wudda abiihi qofka muslimkaa baarinimada uu waalidkii baari u noqonayey waxaa ugu wanaagsan inuu xiriiriyo ciddii aabbahaa uu jeclaa ciddii waalidkaa ay jeclaayeen marka saaxiibadii hooyada saaxiibadii aabbaha dadkii qaraabada ahaa dadkii saaxiibkaad ahaydeen dadkaasoo dhan waa la wada xiriirinaya oo xataa qofkii aad saaxiibka ahaydeen qofkuu saaxiibka la ahaa waad xiriirinaysaa oo wanaag baad u samaynaysaa bal arrintaa waxaa inoo fasiraysaa caaisha radiallahu canha siduu nebiga calayhi salaatu wasalaam bal samayn jiray waxay leedahay caaisha radiallahu canha maa kirtu kiiradu waa masayrka wey masayrka ayay ka hadlaysaa waxay leedahay ma aanan ka masayrin dumarkii nebigu uu qabay oo dhan sida aan uga masayray khadiija radiallahu canha wamaa ra'aytuhaa qad mana aanan arag waayo sababtu waxa weeye caaisha radiallahu canha markii khadiija ay dhimatay caaisha ilmo yar bay ahayd oo markaa waxa weeye dhalatay oo ama laba sano jirtay ama waxa weeye saddex waxaan ilmo yar bay ahayd ma ay arki karin marka waxay leedahay marka caaisha radiallahu canha kama aanan masayrin maa kirtu min nisaai nabiy sala allahu alayhi wasalam maa kirtu an khadiija radi allahu cala khadiija radi allahu canha wamaa ra'aytuhaa qad weligeyna ma arag sababtu maxay tahay marka waad uga masayrtay haddaadan arag la isla kin qabinne waayo guurba nebigu calayhi salaatu wasalaam khadiija intii uu qabay naagba lama guursan ilaa ay ka dhimatay maba la guursanba waxay tiri walaakin kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam yukhiru dikraha nebiga ayaa sheeg sheegiddeeda iyo ammaanteeda badin jiray waayo wuu jeclaa oo nebiga wanaag badan bay u samaysay aad iyo aad bay u dhinac istaagtay wanaag badan bay la timid waxa weye waa qofkii ugu horeeyey oo rumaysay bay ahayd xoolaheedii oo dhan oo waxay ahayd naag lacag leh oo taajiraday ahaan jirtay xoolaheedii oo dhan dacwada iyo diinta islaamkay ku dhamaysay haddaba markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam aad buu u jeclaa waxay leedahay marka caaisha wa rubamaa dabaxa nabiyu sala allahu alayh wasalam shaatan nebigu waxaa dhici jirtay inuu neef gowraco neef arya inuu gowraco markaas uma yuqadicuhaa intuu googooyo oo acdaa u googooyo oo neefkii qaybiyo ayuu wuxuu u kala diri jiray waxa weeye fii sadaa'iqi khadiija khadiijo saaxiibadeed dumarkii khadiijo saaxiibada la ahaan jiray oo markaa noolaa ayuu u diri jiray oo odhan jiray heble ugeeye heble ugeeye waxa weeye khadiijo ayay saaxiibadeed ahaayeen waxaa dhici jirtay bay tihi marka caaisha radia allahu canha waxaan odhan jiray bay tihi mararka qaarkood intay ka masayrto kaan lam yakun fi dunyaa imra'atun ilaa khadiija xoogaa inta masayrkii qaado ayaa markaa caaisha waxay ku odhan jirta nebiga oo waxaad moodaa adduunka khadiijo maaha naa kale ma jirta miyaa khadiijo un baad intaa hadal haysaayo markaasuu nebigu wuxuu odhan jiray kaanat wa kaanat wanaaggeeduu sheegi jiray wa kaana lii minhaa waladun carruurna way ii dhashay wanaaggeedi intuu sheego oo wanaaggaasay lahayd wanaaggaasay ii samaysay bukhaari iyo muslim baa warinaya carruurna way ii dhashay marka khadiijo miyaan ilaawi karaa wanaaggeedii wey haddaba markaa xadiidkaa fawaa'id badan buu leeyahay fawaaiddiisana waxaa ka mid ah in qofka aad jeceshood saaxiibkaaya ama qofka qaraabadaaya saaxiibadiisana in la xiriirinayo oo masalan labadii qof oo isqabay ninkii iyo xaaskiisii waxaa la rabaa qof walba qof uu saaxiiba leeyahay in la isxiriiriyo marka haddii marka labadii qof qof dhinto qofkii noolaa inuu dadkii sii xiriiriyo oo aan la goynin saaxiibadii oo lasii xiriiriyo oo wanaag loosii sameeyo waxaa kaloo fawaaiddiisa ka mid ah in nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaskiisaa wanaagsanayd wanaaggeeda uu sheegay inay raggu ku daydaan oo ninkii ilaahay xaaskiisa u wanaajiyo oo wanaag iyo abaal badan ku yeelata inuu dee wanaaggeeda uuna xaqirin oo uuna qarin waxaa kaloo fawaa'idiisa ka mida xadiidkan aynu ka qaadanayno in jacaylka iyo wanaagga labada qof dhex mara oo isqaba inay sabab u tahay awlaadu marka sidaa daraaddeed dadku haddii ay awlaadda badhiyaan oo dumarku awlaadda ay dhalaan in lagu jeclaanayo waayo nebigu wuxuu leeyahay wa kaana lii minhaa waladun carruurna way ii dhashay oo waxyaalaha la isku jeclaaday ka mid tahay marka taa dumarka inay aada iyo aada ugu dadaalaan ayaa loo baahan yahay waay waxaa markaa muhiim jiddana inaynu arrintaa fahamno oo waxa weye aynu arrintaana ka faa'iidaysano oo raacno hadyiga nebiga calayhi salaatu wassalaam oo aada iyo aada u wanaagsan qodobka sagaalaad waxaan kusoo qaadaynaa rafiiqatun bihimna waxaa la rabaa inaad noqotid gabadha kale oo walaashaayo muslimadda inaad u noqotid qof dabacsan oo aan ad adkayn waayo dadka muslimiinta qofka ad adayguma fiicna ad adayga inuu qofku ad adeg yahay waa laga fiican yahay marka rag iyo dumarba dadka mu'miniinta waxaa lagu yaqaanaa inay yihiin dad dabacsan oo markay qofka kale oo walaalkooda oo muslimkaa ay la hadlayaan inay u noqdaan sidii ilaahay ku tilmaamay adilatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin qofka walaalkaaga oo muslimkaa waa inaad u noqotaa qof dabacsan oo aad hadalkaaga iyo dhaqankaaga iyo ficilkaaga u noqdaa wax dabacsan laakiin gaal inaad isku jilcisid qofkii muslimkaana indhaha faraha ka gelisid sida maanta socota wax wanaagsan ma aha aad iyo aad buuna waxa weye rifqiga iyo dabacsanaantu u wanaagsan tahay nebiguna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam ina alrifqa laa yakunu fi shayin ila zana rifqiga iyo dabacsanaanta wixii lagu sameeyo way qurxiyaan wuu qurxiyaa wixii laga siibo oo waxa weeye ad adayg lagu bedelana waa xumeeyaa imaamu muslim ayaa werinaya haddaba marka qofka mu'minkaa gabadha mu'minada iyo ninkuba labaduba waa isku mid qofku hadduu adadag yahay wanaag male ilaahayna waa ugu mana sheegtay nebiga calayhi salaatu wassalaam dabacsanaantii ilaahay uu qalbigiisa geliyey oo ilaahay wuxuu yidhi walow kunta faddan haliida alqalbi lanfaduu min xawli haddii aad ahaan lahayd mid ad adag oo qalbi adag oo waxa weye qofka qalafsan way kaa yaaci lahaayeen saxaabadu oo waxa weeye agtaada way ka carari lahaayeen bal allihii subxaana qaadirkaabaa waxa uu geliyey qalbigiisa dabacsanaan fabimaa raxmatin min allahi linta lahum raxmad ilaahay uu qalbigiisa geliyey ayay waxa ku noqday nebigu mid dabacsan oo saxaabadii u dabacsan waxaa inoo fasiraya arrintaa bal nebigu sida u dabacsadaa si aynu ugu dayanno anas ibni malik radia allahu canhu khaadimkii nebiga calayhi salaatu wassalaam toban sano u adeegayey oo waxa weeye khaadimkiisa ahaa waxau ina leeyahay isagoo inoo caddaynaya nebiga dhaqankiisii iyo dabacsanaantiisii laqad khadamtu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam cashara siniin nebiga ayaan u adeegayay toban sano maa qaala lii famaa qaala lii qad weligay ima oran uf wax intaan sameeyey uf ima oran kelimatu uf waa waxa ugu yaroo qofka dhibaato loogu geysto waayo ma aad dilin dhibaatana kuwa uf keliya waa waxa ugu yar weligii ima oran buu yiri dee dhaqankiisaba ma ahay nebigu inuu uf yidhaahdo walaa qaala lishayin facaltuhu lima facalta wax aan sameeyena ima oran maxaa u samaysay walaa lishayin lam afcalhu wax aanan samaynna ima oran alaa facalta kadaa maxaa taa u samayn weyday haddaba nebiga calayhi salaatu wassalaam dabeecaddiisuba waxay ahayd qofka khaadimkaa iyo dumarka iyo caruurta iyo maba canaanan jirin wax walba dabacsanaan iyo si degan ayuu waxa weeye ama isagaaba qaban jiray oo tusi jiray waxa in la qabto ee waxa weeye isagu ma ahayn mid ad adag oo xanaaqaya arrintaa ragga ayaa u baahan inay aada iyo aada u fahmaan ma aha ninku markuu guriga soo galo inay dumarka iyo caruurtu kala cararaan oo waxa weeye nin libaax guriga soo galay markuu banaanka joogo dhaqanka soomaalida raggu say u badan yihiin waxaad arkaysaa markuu ragga la joogo oo waxa weeye meelahaa sheekaynayana waa nin aad iyo aada u dabeecad macaan markuu gurigiisa yimaadana dabeecad kaluu la soo gelaya kaannahu lam yakun nin kale inuu yahay baad damoodaana arrintaasi waa arrin aada iyo aada u liidata bal waxaa la rabaa markay qofku gurigiisa yimaado carruurtiisa iyo xaaskiisa iyo gurigiisa u yimaado inuu noqdo layin aad u dabacsan oo lagu farxo oo ciyaalku intay ku soo yaacaan ay waxa weeye dusha ka fuulaan oo waxa weeye ku cayaaraan oo ku farxaan oo waxa weeye ay aada iyo aad ugu farxaan markuu soo galo ee ma aha inay ka naxaan oo kala cararaan xaaska iyo caruurtu waa arrin aada u khaldan arrintaa hala iska ilaaliyo ikhwaani fillah wa yaqulu ana sidoo kale wuxuu yihi lam yakun innabiyu sala allahu calayhi wasalam sabaaban walaa faxaashan walaa lacaanan nebigu ma ahayn mid dadka caaya mid dadka eebeeya mid dadka naclada kulli ma ahayn haddii uu wax dhibsado keliya wuxuu odhan jiray maa lahu taribat jamiinahu war wejigiisu habooreebey qofku muxuu saa u samaynaya waa kelimad iska maaragtay carabtu ay isticmaali jireen qaarna culummada waxayba ku fasireen oo yidhaahdeen taribat jamiinahu ey sujuuddiisu ha badato wejigiisu ha booroobo sujuuddiisu ha badatee muxuu saa u samaynaya waaba duco waa kelimada markuu waxoogaa waxa dhibsadaba marka dabeecadihii nebiga wakaa markuu dadka waxa weeye caruurta iyo xaasaska iyo waxa weeye ilmaha iyo markuu waxa weeye wax u sheegayo maba ahaynba mid aada iyo aad ugu xanaaqayo oo adadag ee waxaa mid saa u dabcasan oo wanaag iyo naxariis gaarsiinay marka inaynu ku dayano weeye oo wanaagga aynu la nimaadno rag iyo dumarba aynu saa ku dadaano qodobka tobnaad waxaan ku soo qaadaynaa laa taktaabuhunna ma xamanayso xantaa la iska ilaaliyo akhawaati fillah dumarka aad iyo aad bay ugu halaagsamaan xanta oo maalin walba intay waxaan qiimo lahayn intaa ka sheekeeyaan bay xan iyo mashaakil ku dhacaan ha la iska ilaaliyo marka xantu aad iyo aad bay u xuntaa qaala allahu tacaala walaa yaktab bacdukum bacda ayuxibu axadukum an yaakula laxna akhiihi maytan fakarihtumuu waataqu llah ina allaha tawaabun raxiim ilaahigii subxaana qaadirkaa wuxuu inoo caddeeyey aayaddan kow waxaa laynagu waajibaya waa amar walaa yaktab bacdukum bacda war qaarkiin qaarka kale yuu xamanin oo xanta iska ilaaliya haddana markaasaa la inoo sheegay dhibaatada ay xantu leedahay ayuxibu axadukum an yaakula laxna akhiihi maytan ma jecel yahay qof idinkayda ka mida walaalkii hilibkiisa inuu cuno walaalkii oo weliba meyd ah walaalkaa oo meyd ah oo dhintay hilibkiisa inaad cuntid ma jeceshahay waa wax aada iyo aada u khatara wey haddaba ha la iska ilaaliyo inuu qofna qofka kala xanto xadiidkii dheeraa oo mucaad markuu nebigu baray wanaagga iyo abwaabu alkhayr iyo waxa jannada lagu tago aakhirkii ugu dambeeye wuxuu yidhi miyaanan kutusaynin alaa adulluka bimalaaki daalika kulli miyaanan kutusaynin kan waxaasoo dhan isku hantay qaala wuxuu yihi bala itus qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam markaa nebigu wuxuu yihi kufa calayka haada carabkiisa intuu qabtay carabkan iska qabo kaa un baa ku halaagaya iska qaba carab qaala mucaad wuxuu yidhi oo miyaa naloo qabanayaa rasuulka ilaahayow waxa aanu ku hadalno wainaa la mu'aakhaduuna bima natakalamu bih miyaa naloo qabanayaa waxaanu ku hadlayno qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam fakilatka ummuka war hooyadaha kaa gablantee waa kelimad markeeda hore abaar ahayd laakiin halhays noqotay wa hal yakubu nnaasu war dadka hal yakubu nnaasa dadka naarta ma waxaa loogu ridaa fi nnaari naarta loogu garan gariyaa calaa wujuuhihim wejiyadooda aw qaala wuxuu yidhi calaa manaakhirihim ama sansan loogu tuuraa ilaa xasaa'idu alsinatihim wixii ay carabkoodu koobay waxaan ahayn miyaa naar lagu galaa macnahoo dhan ba waxa weeye war dadkuba naarta waxa ay ku galaan oo naar lagu kab lagu kasbadaa waaba carabka waa ti nebiga la yidhi calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey waxa ugu badan oo naarta lagu galo wuxuu yidhi alfamu walfarju carabka iyo farjiga haddii carabkii maanta o dhan aad ka hadlaysid oo dadkii ku xamanaysid oo dhibaataynaysid oo kelimad kufriga ku hadlaysid intaa waa lagu qoraya naar baana lagu gelaya farjigina waxa weye haddii zinadii iyo xumaantii aan la iska ilaalin naar baa lagu gelayaa haddaba waxaa loo baahan yahay ikhwaani fillahi wa akhawaati in la iska ilaaliyo oo waxa weye xanta laga dheeraado xantuna aada iyo aad bay usii kala liidataa waxaa ugu daran weliba inuu qofku culamaau ahlusunna waaljamaaca culamaau araasikhiina fi lcilmi culummada waxa weeye diinta u adeegeysa oo raasikhiina fi lcilmiga kibaaru alculamaa inuu qofku xanto ama wax ka sheego taasaa ugu sii daran weliba waayo culummadu waxay yidhaahdeen luxuumu alculamaai masnuuna culummada marka loo jeeda ma aha culummada ahlubidaca oo waxa weye iyaga la radinayo ee waxaa loo jeedaa culamaa ahlusunna oo culummada xaqa ku taagan oo manhajka salafka alayh salaatu wasalaam salafu saalix ridwan ullahi calayhim manhajkoodii ku taagan taas ayaa loo jeeda waaya qodobka marka haddaynu xamti iska ilaalino xamtii iyo kiibadii iyo arrimahaas oo dhan waxaynu markaa usoo gudbaynaa qodobka tobnaad oo odhanaya tajtanibu macahunna almukhaasama waxay iska ilaalinaysaa gabadha muslimada dooda faraha badan iyo muza misaaxa faraha badan labadaba ma wanaagsana waayo sababtu waxa weye qofku hadduu dood badan yaho muran badan yahay waxaa imaanaysa in la iskaraadsado oo waxa weeye jadalka iyo dooda iyo muranka wax wanaagsan ma aha waa la isnacayaa oo dadkii way isdhibaataysanayaan haddii misaaxa faraha badanna waa la mid kaftanka faraha badan maantao dhan qofkii intuu qofkii dhibaato ku sameeyo wuxuu leeya waan kaftamay soomaalidu aad bay kaftanka khalad uga fahmaan intuu ku caayo oo dhibaato kugu sameeyo oo markaad tiraa war ilaahay ka baq maxaad saa u yeelaysaa buu leeyahay waa kula kaftamayey kaftan marka maaha waxyaalaha noocaasa kaftanka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu kaftami jiray oo saxaabada waa la kaftami jiray laakiin wax xaquu ku kaftami jiray ee xumaan iyo wax khaldan afkiisa kama soo bixi jirin dooduna aad bay u xun tahay oo bal xataa waxaa lanaga nahiyey inaynu dadkii gaalada ahaa la doodno walaa tujaadiluu aala alkitaabi ilaa bilatii hiya axsan wanaag kula dooda haddii aad la doodaysaan ba layihi ma aha marka dooda iyo muranka mar walba la iska murmayo xumaan bay keenaysaa hay nebiguna xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi maa dalla qowmun bacda hudan kaanuu ilaa uutu ljadal dad hanuun iyo xaq iyo wanaag ilaahay siiyey ma dhumaan ilaa waxay ku dhumaan dood iyo muran marka dooda iyo murankaa la iska ilaaliyo khaasatan dooda iyo muranka diinta waa in la iska ilaaliyo oo qur-aanka iyo in lagu murmo oo lagu doodo oo nusuusta dood lagala hor yimaado ma wanaagsana waa wax aada iyo aada u xun qofka mu'minkaa waxaa la rabaa wixii ilaahay iyo rasuulku yidhaahdeen inuu yidhaahdo samcan wa daacan qodobka labayo toban waxaan kusoo qaadaynaa jawaadun gabadha muslimadda waxaa la rabaa inay noqoto qof deeqsidada deeqsi qofka waxa weeye wax walba bixinaya oo tukrimu akhawaata akhawaatiha wanaajinaysa oo karaamaynaysa dadka walaalaheeda waayo sababtu waxa weeye qofkii walaalka ayaa markuu ku yimaado inaad waxaa la rabaa aada wanaajisid oo soo dhowaysid oo qof gacan furan aad noqotid oo dadkii wanaag ay kaaga bartaan ma aha dhaqanka khaldan oo waxa weeye dhaqanka gaalada qof walba waxa weeye shilinkaygaan leeyahay qofna wax tari mayo qofna wax uma ogoli waxaasi wax wanaagsan ma aha ee waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta wax wada cun bay leeyihiin waa dad waxa weeye jeebkooda innaga dhaqankeenna aad ba arrintaa ugu wanaagsan tahay soomaalida waxa weye aada iyo aad ayaa loogu ammaanaa xagga maaragtay inay maaragtay aynan arrintaas ku wanaagsan yihiin haddaba markaa gabadhii muslimadda ahayd walaalaheed waa u imaanaya oo gurigii baa loogu imaanayaa waa la soo salaamayaa waxaa la rabaa marka inay noqoto qof karaamaysa qofkii markuu u yimid inay karaamayso oo waxa weeye soo dhoweyso oo wanaag u samayso sidaa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam khayrukum man adcama adacaama wa radda asalaam waxaa idinku khayr badan oo idinku wanaagsan qofka dadka cuntada ku quudiya oo salaamtana badiya oo salaanta radiya waana xadiid xasana oo sheikha albani raximahullah xasan kaga dhigayo fi saxiixi aljaamici sagiir ayuu xasan kaga dhigaya oo imaamu axmed iyo keyrkii baa werinaya waayo riwaayo kale waxay leedahay afshi asalaam salaamta faafi wa adcim adacaam dadkana quudi wasil alarxaam qaraabadana xiriiri waqum illay waqum billeyli hameenkiina salaatuleyl u istaag waannaasu niyaamun markay dadku hurdaan dadku markay hurdaan adigu salaatuleylka u istaag wadkhul iljannata jannada ilaahay baad ku gelaysaa bisalaam si nabadgelyo ah marka cuntada oo dadka lagu quudiyo oo la soo dhoweeyo oo salaanta iyo wanaagga iyo qaraabadoo la xiriiriyo waa min asbaabi dukhuuli iljanna waana xadiis saxiixa sida sheikha albani raximahullah ku cadaynaya fi saxiixi aljaamic asagiir oo waxaa werinaya imaamu axmed iyo waxa weye xaakim iyo keyrkood ayaa werinaya intaasoo dhan marka waxayna baraysaa inaynu dadka walaalaheena inuu qofkii karaameeyo oo waxa weeye uu dadkii karaameeyo xadiid kalea kasii wanaagsan oo aad iyo aad uga sii qiimo badan oo inoo caddaynaya arrin aad iyo aad naftu jeceshahay nebigu wuxuu yihi ina fi ljannati jannada waxaa ku sugan gurafan qolol gurafku waa qololka korkore wey yuraa daahiruhaa min baatinaha wa baatinuhaa min daahiriha markaad banaanka joogtid waxa gudaha kaga jira waad ujeedaa markaad gudaha ku jirtidna waxa banaanka ayaad ujeedaa haye haddaba markaa acaddahu allahu tacaala markaasay saxaabadu waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayow yaa arrintaa loo diyaariyo yaa leh markaasuu nebigu wuxuu yidhi liman adcama adacaam acaddaha allahu liman adcama adacaam qofkii cuntada dadka ku quudiyo ilaahay u diyaariyey wa alaana alkalaama kalaamkana debciya oo aan kalaam adag ku hadlin haye wa taabaca siyaam siyaamkana xiriiriya wa sallaa bileyli wannaasu niyaam hameenkiina salaatuleylka tukada markay dadku hurdaan waa xadiis saxiixa oo waxa weye maaragtay sheikha albani raximahullah uu ku saxiixinaya fi saxiixi aljaamic sagiir ayuu ku saxiixinaya waxaana werinaya imaamu axmed iyo ibnu xibbaan iyo keyrkooda haddaba arrimahaas o dhan waxayna tusaysaa inay aad iyo aad u wanaagsan tahay inaad qofku dadka wixi uu tari karo oo wanaaga uu gaarsiiyo cunto ama ha noqoto soo dhoweyn hadal wanaagsan kulli waxaas oo dhan inay karaamaynta iyo deeqsinimada ay ka mid tahay qodobka saddex iyo toban wuxuu ina ina leeyahay tadcuu liakhawaatiha bidahri lgaybi gabadha muslimada ama ninka muslimkaaba qofka kale oo walaalkiisa oo muslimkaa haddii wax kale uu qaban kari waayey wuxuu u ducaynayaa isaga oo ka maqan ayuu u ducaynaya ducada oo la isugu duceeyo bidahri lgaybi waa mustajaaba qofkoo kaa maqan haddii aad u ducaysid adigana wanaag baad helaysaa oo waxa weeye malaa'ig baa ku ducaynaysa taadiina ilaahay waa aqbalaya arrintaa waxaa inoo caddaynaya waxa weeye safwan ibni cabdillaahi ayaa inoo caddaynaya wuxuu leeyahay safwan wa kaana taxtahu addarda gabadha la ohan jiray darda oo uu dhalay ninkii saxaabiga ahaa oo la ohan jiray abudarda waa gabadhi lagu kuyeeyey abudarda hooyadeedna saas oo kale umudarda baa la ohan jiray ayaa waxaa qabay safwan ibni cabdillaahi markaasuu u yimid oo gurigii buu yimid markaasuu sodohdii gurigii ugu yimid umudarda markaasaa waxay ku tiri sham buuna ka soo galay isagu markaa sham buu ka yimid markaasa waxay ku tiri ma waxaad doonaysaa aturiidu alxaj xaj baad u socotaayo waxaad doonaysaa inaad soo xajiye sanadkan qultu waxaan ku idhi buu yidhi nacam qaalat waxay tidhi fadcu lanaa bikhayr markaad naga maqan tahay khayr noogu soo ducee markaasay daliishii u sheegtay oo waxay tihi fa ina anabiya sala allahu calayhi wasalam ile waa gabarh saxaabiyadeed nebigu wuxuu ohan jiray kaana yaquulu wuxuu ohan jiray ina dacwata almar'i lmuslim qofka muslimkaa ducadiisa mustajaabatun liakhiihi walaalkii u ducaynayo waa mustajaabo bidahri lgeyb ay macnaha qofka muslimkaa walaalkii haddii u duceeyo isagoo ka maqan waa laga aqbalayaa oo ilahay baa ka aqbalaya wuxuu yihi safwan waan ka tegey abaadarda baan waxaan kula kulmay suuqa waa sodogi markaasuu sidii oo kale ii sheegay haye haddaba markaa waa arrin aad iyo aad u wanaagsan axaadiid kale waxay caddaynayaan hadduu qofka muslimkaa qofka muslimkaa u duceeyo inay malaaig meleg min almalaa'ika u odhanayo oo u ducaynayo oo odhanayo aamiin walaka mithlu ilaahay ha ka aqbalo adigana waxaad leedahay sidoo kale hay marka waxaa la rabaa oo aad iyo aad u wanaagsan inaad qofku markuu qofka walaalkiisa u ducaynayana inuu ducada ka dhigo caam oo waxa weeye uu ducadiisa caam ka dhigo oo dadka muslimiinta ah oo dhan ugu duceeyo hadduu qof shaksigiisa gaar ugu ducaynayana falahu dalika oo way u bannaan tahay laakiin waxaa wanaagsan inuu dadka muslimiinta oo dhan u duceeyo waxaa dhacday marka nin acraabiya ayaa nabiga calayhi salaatu wassalaam waa qisadii dheerayd oo waxa weye ninkii axaadiistiisa ku soo arooreysa masaajidka ku kaadshay oo markaas saxaabadii intay damceen canaantaan uu nebigu yihi daaya hadda uu yihi markaa markuu nebigu baray tacliimtii iyo wanaaggii allahuma arxamnii ilaah ii naxariiso aniga wa muxamed maxamedna u naxariiso qof kalena ha u naxariisan hay wali muxamedin waxdina aniga iyo nebi maxamed ilaah noo naxariisiy kaasuu nebigu wuxuu yihi laqad xajabtahaa can naasin kathiiri ama laqad xajabtahaa can waasic arrin waasica ayaad ciriiriday oo raxmadda ilaahay cid walbay gaaraysaa ee waxa weeye dad gaara ha ku koobin waana xadiis saxiixa sida sheekh albani ku caddaynayo fi adab almufrad haddaba akhawaati fillah khulaasada baabkaa waxa weeye oo gabadha muslimadaa laga rabo inay gabadha kaloo muslimadaa walaasheeda la qaabisho inay waxa weeye jeclaato inay wanaag oo dhan u samayso inay xumaanna ka haysato wanaag inay gaarsiiso wax walba oo xumaanana inay ka hayso wixii wanaaga oo ay tari kartana inay tarto hadday naseexo tahay hadday tahay maaragtay khayr ay gaarsiinayso kulli waxaas oo dhan waa wax u furan baab waasica weeye laakiin waa inuu noqdaa xubbiga iyo wanaaggaasi lilah alxubbu lilah waa inuu noqdaa filah ee waa inuuna noqon wax kale oo waxa weye aan qiimo lahayn iyo adduunyo sida aynu uga hadalnay waxa weeye dersigii hore oo aan ku caddaynay inuu xubbigu noqonayo ilaahay dersi keliya intaa marka ayaan kusoo gebagabaynaya insha allahu tabaaraka watacaala oo baabku ku eg yahay haddii rabbi idmo wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin